wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa bulshada u faahfaahiyey inaysan jirin qodobo ay ahlu sunna kula heshiiyeen oo laga baxay ahlu sunna waljamaaca ee annagu heshiiskaan ku heshiino waa kan waxaa saxeexay wasiirka arrimaha gudaha iyo sheekh shaakir toban qodoba ku qoray waxaa ugu horeeya qodobka koowaad ah si loo helo kalsooni iyo jawi xasiloon oo suurtogeliya qabashada qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah waxaa lagama maarmaan ah in hay-adaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee galmudug ay si rasmi ah isaga kaashadaan sugidda amniga caasimadda dhuusamareed ee dowlad goboleedka galmudug qodobkaas waa kan la gaadhsiiyey heshiiskan ayadoo laga amba qaadaayo afar boqoloo ciidan ahoo isku dhafa oo isugu jira ahlu sunna waljamaaca iyo dowladda federaalka ha la adeejiyo in la yidhaahdo qodobkaas waa kaas arrinkan shuhadaa ka tihi haddaan qodobkaas wax ka jebinay waa kaas horta qodobkii aan ku heshiinay labo in ciidamada dowlad goboleedka galmudug loo sameeyo hanaan hanaanka diiwaangelinta iyo xaqsiinta sida mushaarka iyo agabka kale ciidan ciidankii lagu da lagu daray oo lagu dhafay ciidanka federaalka ah kama xaq duwana kamana agab duwana ciidanka ahlu sunna nooga yimi saddex in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwa gaarka u tababaran ee danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidamada la diiwaangeliyey ee galmudug la isku dhafo si ay uga wada howlgalaan degaanka galmudug haddaanaan samayn hanala ku qabsano afar qayb qodobkaana waa muhim waxaan rabaa inaad dhegaysataan in qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka sida gaarkaa u tababarana loo yaqaan danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay si rasmi ah ugu soo wareegaan xarumaha magaalada dhuusamareeb qodobka lixaad waxaa la isla gartay in magaalada dhuusamareeb laga dhigo gogol nabadeed ay ka soo qayb galaan dhammaan beelaha degaanka galmudug iyo qaybaha bulshada sida odayaasha dhaqanka culummada dumarka iyo dhallinyarada doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug waxay ka dhacayaan magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb qodob jebi karaba maaha kaas sideed wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo madaxa dowlad goboleedka galmudug ayaa soo magacaabaya guddi farsamo xulista xildhibaanada golaha wakiilada galmudug guddigaasoo leh aqoon iyo khibrad maamul khibrad maamul dhisidda iyo doorashooyinka lama gaarin shalay qoraal uu soo saaray sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ka mid a madaxda ahlu sunna ayaa lagu sheegay in dowladda dhexe ay ka baxday heshiiskii ay la gashay ahlu sunna islamarkaana ay dowladda dhuusamareeb gelisay ciidamo fara badan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo